gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu wado qorshe lagu horumarinayo degmada daarusalaam si ay ugu mid noqoto degmooyinka kale ee gobolka banaadir qorshaha horumarinta degmada daarusalaam ayaa waxaa ka mid ah naqshadeyn cusub ah oo loo dhisayo degmada dhismaha wadooyinka iyo cagaarinta degmadaasi sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir muhiimadda ay tahay in laga helo wax walba oo social serviceska ah deegaankan daarsalaan dadka degan way dadaaleen maamulka gobolka banaadirna wuxuu gartay inuu soo jeedin u sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha den wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku soo saaro fidintii rasmiga inay degmo ay noqon karto waan ku faraxsannahay in gobolka banaadir in saas uu fido master balaanka degmadan daarsalaan waxaa loo diyaariyey si moodal casri ah waxaa laga soo minguuriyey caalamka sida ay u dhisan tahay sida hadda aad u jeedid waxaa waaye hawo furan iyo maxaa layidhaahdaa iyo qorshe saxan khariidad saxan ayaa loo jeediyey hadda run ahaantii waxaa arkaya magaalada muqdisho in dad noocan camal meel isku yimaada aysan badanaa ciriiri ay ku tahay laakiin degmada daarsanan in loo diyaariyey waxaan rajayn doonaa degmooyin kale caasimadda ku nool sida xamarjab iyo xamarweyn iyo shangaani inaan iyadana noocan aan u samayn doono khariid saxan aan u samayn doono waxaan leenahay waaxid maxaa la yidhahda arbal balaan injineero fara badan ay joogaan meeshaas waxaa ka jira ciriiri badan maadaama caasimadda meelihii ugu horreeyey ay ka mid tahay maxaa la yidhahdaa magaalada muqdisho waxaan rajayn doonnaa degmada daarsalaan waddooyinkeeda iyo maxaa la yidhahdaa griinkeeda cagaaran loo sameeyey waddooyinka cisbitaallada iskuullada iyo maxaa la yidhahdaa hawadan furan oo meeshaan aan iskugu imaannay inaan mustaqbalka dhow aan u diyaarin doono magaalada muqdisho dhammaanteed biidnillahi alkariim degmada daarusalaam oo leh goobaha ugu weyn ee dalxiiska ayaa labada kun iyo afar iyo labaatanka ka mid noqotay degmooyinka gobolka banaadir kadib wareegta uu soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud